الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamed وعlى آlihi وصaxbihi وsلم أجمaعين أma bعd waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii cumdaة الأxkاm lilxaafiظ alimaam cabdالغني بn cabdالwaxid aljumaaciili almaqdisiي raximah الlah taعaalى qala imaam alxaafiظ cabdالغني raximah الlah can caaئiشhaةa radي الlah عanha qalat kuntu أغsl الجanاabaة min thwbi rasuuli الlahi slى الlah عlyh وآlih وsلم fayahruju ila alsalaati wa ina buqaca almaa'i fii thawbih wa fii lafdin limuslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasuuli illahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama farkaa fayusallii fiih can caa-ishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalad waxa ay tihi kuntu waxaan ahaa aqsilu inaan dhaqaayo aljanaabata janaabada inaan dhaqayon mayrayo manidii bay u jeedaaye min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nebiga maradiisa inaan ka mayrayo fayakhruju waa baxayay ila salaati buu u baxayey walxaal ina buqaca almaa'i biyaha dhibacyadoodana fii thawbihi ay calaa thawbihi maradiisa korkeeda ay ahaatay oo ay ku taallo wa fii lafdin limuslimin riwaayo muslim waxay leedahay laqad kuntu afrukuhu laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee kuntu waxaan ahaa afrukuhu inaan jejebinayo oon yacnii isku celcelinayo maradan isku jejebinayo manidii aanlaqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu inaan isku celcelinayo on isku jejebinayo manida min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka maradiisa xaal ay ahaatay farkan jejebin ayaan jejebinayay fa yusallii fiihi waa ku tukanayey markaana xadiidkani marka waxuu ka hadlaya waxaan ku dhex jirnay janaabadii iyo wixii ku tacalluqay ee ku saabsanaa caa-isha radia allahu canha tarjamadeeda waan soo marnay waxaa keliya marka xadiidkan wax hadda qariib ana waxaa kaga jiro laqad kuntu afrukuhu farkan waalfarku waa bilfatxi alfarku waa masdar yani waa masdar waana bifatxi lfaa'i alfarku wahuwa dalku alfirku haddii la yihaahdana waa albugdu laa yafrik muminun muminan mu'minatan waa tii xadiidka u ahaa ayb marka taasaa ku jirto wa ina buqaca almaai albuqacuna waxaa weya waa jamcu buqcatin weeyaan waana dhibicdaa hadda loo jeedaa nacam ayb qaala marka xadiidka ahamiyadda uu leeyahay waxau ku saabsan yahayna waxa ay tahay ma xagga fiqiga ama xagga yacni masaa-isha manidu daahir miya mase daahir ma aha manida insaanka masaladu xadiidka uu ka hadlayaa taa weeyaan waxay tidhi marka kuntu waxaan ahaa aqsilu inaan mayrayon dhaqaayo aljanaabata janaabada yacnii manida min thawbi rasuuli llah sal ly slam ayaan ka mayrayey rasuulka maradiisa marka de marada ma janaaboota iyada dabcan sida la ogsoon yahay janaabada marka manida unbaa halkan loo jeedaa ayb min thawbi rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam aan ka mayrayey fayakhruju ila salaati buu u baxaayey wa ina buqaca almaai iyadoo biyaha raadkooda almaa biyahan hadda kuwee loo jeedaa waxaa dhici karta in loo jeedo atharu yacni biyaha dhaqiddii ay dhaqday qoyaankii raadkiisii inay u jeedo biyihii ay wax ku dhaqday sidaa waa suurtagal waxaa kaloo ay ixtimaali kartaa in la yidhaahdo yacnii manidii laftirkeedii inay yacnii weli raadkeedii meeshii wax u kaga yaalyaalay laakiin riwaayada muslim baa aada u caddaynayso waxay leedahay min athari alghasli bay leedahay nacam wa ana anduru athara alghasli minhu dhaqitaankii waa marka nacam xadiidkan marka waxaa qabsaday culamada iyagu qabaan manidu inay najaas tahay dhowr madhab baa ku jirto qolada iyagu qabaan marka manidu inay najaas tahay xadiidkan bay qabsadeen waxay dhaheen kuntu aqsilu waan dhaqaayey waxa la dhaqaano waa najaas ahaan baa loo dhaqaa sidaa bay dhaheen nacam sidaas ayay marka ay yihaahdeen ayb marka nacam waxay leedahay xanafiyada iyana weeyaan qolooyinkaas riwaayada dambena aan fiirina wa fii lafdin limuslimin laqad kuntu afrukuhu waxaan ahaa inaan mid inaan rugayo min thawbi rasuulillahi rasuulka maradiisaan ka jejebinayo farkan jejebin fa yusallii fiihi waana ku tukanayay oo marka halkaa iyadana halkan waxaa ka imaanayso dee marada hadday manidu najaas tahay jejebin keliya loogama kaaftoomeen jejebin la jejebiyaa keliya loogama kaaftoomeen marka labada xadiis waxay tilmaamayaan kolna inay jejebin jirtay meesha ka jejebin jirtay kolna inay dhaqi jirtay riwaayo kalena waxay leedahay waa xogi jiray nacam marada ayaan ka ciddidan saa ugu xogi jiray manidii nacam sidaa bay leedahay intaa marka laysu geeyo shaaficiyada marka waxay qabsadeen riwaayooyinkan dambe inaynan najaas ahayn bayna u qabsadeen xanafiyadu iyagu marka waxaa weeyaan waxay leeyihiin hadday qallalan tahayna waa najaas markay laakiin qallalan tahay ciddi in lagu xogaa ku filan hadday qoyan tahayna in la dhaqan waayo saabay leeyihiin iyagu nacam maalikiyada iyaguna yacni siyaabo kale ugaga hadlaan oo ay ka mid tahay maadaama ay yacni soo marayso qofkii yacni maadaama ay soo marayso meel nja kaadidii ay soo martay iyaduna ay soo marayso d waxaa weeyaan waxaa dhici karta in marka najaasu halkaa ka timaado bacdu shaaficiyana waxay dhahayaan hadduu qofku ku istijooday dhagax ama xaashi ee uu kadib markaa manidii ay ka timid waxaa dhici karta markaas inay kaadi ku hartay ay soo dhex martay manidii nacam oo sidaa marka binaan calaa dalika ay najaaso u tahay qaar baa dhahaya sidaas nacam ayb laakiin cumuuman marka laga hadlayo mani najaas miya mase ma aha ma aha najaas waana qowlka raajixaana sidaas weeyaan xadiidkuna marka m sidaas ku saabsan yahay imaam maalik iyo abuu xaniifa iyagu inay najaas tahay ku tageen dahaaradeedana waxaa ku tegay culummada badankood imaamu shaaficina uu kamid yahay labadiisa qowlka ugu asaxsan uguna xooga badan sida uu yahay haddaba marka see loo jamcinaa labada xadiid kuntu aqsilu waxaa laleeyahay waa istixbaaban in la yska dhaqaa istixbaab ahaan iyo nadaafo ahaan waa wanaagsan tahay ee marka ma ku tusaysa laakiin najaasanimo qasligu waxaa loo dhaqaayo waa istixbaaban haddaan la dhaqino qofka oo de iska xogaana oo isaga tukadaana wax dhibaataa ma laha nacam oo najaas ma ahan iyadoona taasaa marka lagu kala qasligu inuu istixbaab yahay baa lagu xambaaraya wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kuntu waxaan ahaa aqsilu inaan dhaqaayo aljanaabata janaabada min thawbi rasuulillahi inaan ka mayrayo sala allahu alayh waali wasalam manidii weeyaane fayakhruju ila salaati oo u baxaayey walxaal ina buqaca almaa'i biyaha raadkoodana yacni dhibicdoodana fii thawbihi maradiisa ay ahaatay calaa thawbihi maradiisa ay ahaatay ayb marka biyahanna marka inay yani manidii raadkeedii ay tahayna waa iska suurtagal iyo inay biyihii lagu dhaqayo meeshii la dhaqayo qoyanayd tahayna waa suurtagal halkan culammada marka mas'alo kale ka qaataanoo waxa ay tahay najaastii haddii la kaba soo qaad yacni cinda calaa qowli man yaquulu manidu inay najaas tahay kasoo qaad amaba manida iskaba daayo najaas kaloo dhiig iyo wax lamida oo kale qofku marka uu iska dhaqo ou nadiifiyo haddii ay noqoto yacni raadkii najaastii meeshii weli oo wax uun uga muuqdo lana dadaalay oo si fiican maradii loo dhaqay raadkiina wax un oo uga muuqdo waxba ma dhibayo raadka noocaas oo kalea naam ayb taana marka xadiidka waa ku keenaan xadiidna waaba kusoo aroora saas oo kale damul xaydka ku saabsanaa khawlo ay nebiga ay weydiinaysay sala allahu alayh waali wasalam walaa yaduruki atharuhu buu yiri nebiga sal l slam raadkiisa ku dhibi maayo xadiidka waxaa ku suganoo fawaa-id kaloo laga qaadanaya waxaa weeyaan haweentu inay u khidmayso ninkeeda oo dharka dhaqidiisa iyo wixii lamida ay ugu khidmayso inay kamid tahay min xusni alcishra yacni lawada joogga iyo yacni dhaqanka wanaagiisa inay ka mid tahay iyo jamiili suxba inay ka mid tahay iyo suxba waa hagaagsan inay tahay nacam halkaas marka daaweyntu ma lagu leeyahay iyada yacni inay cuntadii kariso inay yacni dharkii dhaqdo waxyaabaha ma lagu leeyahay shaaficiyadu waxay leeyihin ma lagu laha inay cuntadii waxyaabaha ay ay kariso nacam waajib maxaa yeele xuquuqda lagu leeyahay nebiga kama tirin inay dhahayaan laakiin de waxay usoo gelaysaa curfan curfan ayay u soo dhexgelaysaa dabcan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa waxaa habboon qofka lagu dayanaayo qofka dayanaayo qofka uu ku dayanayo axwaashiisa inuu soo guuriyo ee uuna ka xishoonin nacam maxaa yala hadda caaisha arrimaha ay ka hadlaysa de waa arrimo dhinac marka laga fiiriyo xishood leh waayo haddana laakiin maadaama baahidii muslimiinta ay ku jirto waa sheegaysaa nacam inaan loogaga xishoonaynin marka waxyaabahana xadiidka waa laga qaatay wafii lafdin limuslimin laqad kuntu waxaan ahaa afrukuu inaan jejebinayo oon dalki samaynayo aan jejebinayo marada isku marada laysku rugo min thawbi rasuulillahi sal ll ly slama afrukuhu damiirkana manidu u noqonaya min thawbi rasuulillahi xaal ay ahaatay marada nabiga calayh salatu slam xaggeeda xa aan ka jejebinayo farkan jejebin ayaan jejebinayo fayusallii fiihi waa ku tukanaya maradaa marka maradaa ayuu ku tukanaya fayusallii fiihi weliba waxay daliil u tahay de inay najaas aanay ahayn oo nebiga uu maradaa ku tukan jiray iyada laftirkeeda weliba wa can abi hurayrata radia allahu canhu marka riwaayada waxaa jirto yani riwaayo ibnu khuseyme saxiixiisa iyadoo ku sugan annahaa kaanat taxutu lmaniya min thawbi rasuli lah sal l inay ka xogi jirtay wahuwa yusallii isagoo tukanayo huwa yusallii marka laba macna ay yeelan kartaa marada inuu ku tukanayo iyo isagoo tukanayaba inay xataa ka jijebin jirta maradiisa labada macnoba waa ixtimaalaysaa riwaayada ibnu khuseyma nacam wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal ida jalasa bayna shucabiha alarbaci uma jahadaha faqad wajaba algasl faqad wajaba alguslu wafii lafdi wafii lafdi muslim wain lam yunzil ayb can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu inuu yidhi idaa jalasa hadduu fadhiisto bayna shucabiha alarbaci afarteeda yacnii xubnood afarteeda dhinac afarteeda dhinac dhexdooda hadduu ku fadhiisto uma markaa dabadeed jahadahaa ou dadaalo markaa faqad wajaba alguslu qubays waa waajibay halkaana waxyaabaha qubayska waajibay mid kamidaba uu noo sheegayaa oo ah jimaaca jimaaca marka maxaa xad u noqonaya marka jimaaca weysada jebinaya m maxaa xad u ah waxaa waxaa xad u ah yacni yacni in markaasi ay labada gudnin inay istaabtaan oo xashafadii ay marka ayay taabato meeshii nacam gudniinkii haweenta ay taabato oo markaas waxay noqonaya xadiidkii waxaa ida iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu muslim xadiidkiisi labada gudniin hadday istaabtaan faqad wajaba alguslu qubays waa waajibay buu yidhi nabiga sal ll ly slam ayb idaa jalasa hadduu fadhiisto abuu hureyra tarjamadiisa waa soo marnay idaa jalasa bayna shucabiha alarbac xadiidkan qariibka ku jira waxaa weeyaan shucabiha alarbac qaadi ciyaad isaga wuxuu doortay bimacnaa in loo jeedo nawaaxida shucab bimacnaa nawaaxi weeyaan afarteeda dhinac afarta dhinacna wuxuu ku dhacayaa dhammaan waxay ku wada dhacayaan farjiga buu yidhi qaadi ciyaad isagu saasuu dhahay waxaa kaloo lagu macneeyey oo la yidhi farjigii labadiisii dhinac iyo waxaa lagu kala lagu macneeyey iyo labada bawdo fakidaanka nacam ayb khataabi baa sidaa isna doortay waxaa kaloo lagu macneeyaa labada gacmood iyo labada lugood intaa waxaan ahaynna waa la yidhi alxaafid ibnu daqiiq ilciid ixkaamulaxkaamka waxa uu isagu leeyahay wاlأmru cindii an yakuna almuraadu an yakuna almuraadu yani alyadayni warijlayn anu waxay ila tahay buu yidhi in loo jeeda labada gacmood iyo labada lugood ama aw irijlayni walfakidayni aw irijlayni walfakidayn labada yani lugood iyo bawdiyaha ayaa loo jeedaa buu yidhi taa unba labada unbay mid tahay id xaqiiqat اljuluusi tata-ataa min hada nacam saas oo kale macno noocaas yacnii fadhi fariisigu wuxuu ku dhaboobayaa meeshaas nacam bawdiyaha iyo lugaha gacmaha iyo bawdiyaha gacmaha lugaha ayuu ku dhawoobi karaa sida qaadiciyaad sheegaya kuma imaan karo kelmadda unbaa ku jirta uma jahadahaana min aljahdi weeyaan wahiya almubaalagatu inuu ku xeel dheeraado nacam dadaalo faqad wajaba alguslu qubayskii waa waajibay marka waxyaabaha qubayska uu ku waajibo mid kamida tan weeyaan kuwii kalena casharkii horaan kusoo sheegnay asbaabaha muujibaat lgusli qubayska waxyaabaha keena halkan marka waxaa weeyaan xadiidkan waa xadiid sariixa waay manduuq waay xadiid waxaa jira marka isna saxiixa ku sugan almaau min almaa nabigu u yiri sal ll ly slam almaau min almaa qubaysku waxay ka ahaadaa biyo oo qofka hadday biyo ka yimaadaana qubaysna ku waajibaa waxuun hore u jiri jiray waay oo yacni xadiid kalena uu tilmaamayo qofka haddii yacnii idaa quxita qofka haddii intuu haweentiisii jimaaco markaa uu biyo iska waayo oo kale qubays kuma waajibaya yaqsilu dakarahu wayatawada dakarkiisuu dhaqaya waa weyse qaadanaya waa kaasaa saas axaadiidta noocaas marka waxaa ka dambeeyey xadiidkaana ka dambeeyey sidaana waxaaba tilmaantay caa-isha iyo ubay ibnu kacab sida riwaayada ubay ibnu kacab ay sheegaysa nacam oo inamaa daka lilwal taasi waxay ahayd yacni markii horey ahayd nacam inamaa daka lilwal bukhaari isaga wuxuu dhahaa alguslu axwad qubayska ayaa dadaalku ku jiraabuu dhahaa laakiin waa naasikh xadiidkan baana naasikh oo kanaa wax nasakhay kan kale waa mansuuq waa la nasakhay ayb almaa-u min almaa midda kale xataa haddaan naskiba la ogaanin tarjiixa marka la fiiriya kanaa raajix noqonayo sababtoo labada xadiis waa iscaaridaan lama jamcin karo waa la kala rajaxa maxaa lagu kala rajaxa kan waa manduuq manduuqiisa dalaaladiisa daahirkaa kutusaysa sidaas almaa-u min almaa-na waa dalaalo oo mafhuum ah waay nacam oo bimacnaa waxaa xadiidkaas wuxuu manduuq ku yahay qofka hadday biyo ka yimaadaan in qubays laga rabo mafhuumkiisuna waxa waye haddaanay ka imaanin inaan laga rabin waa mafhuum lmukhaalafa ma ogtaha marka mafhuumii manduuq hadday iscaaridaan manduuq dalaalada manduuqa xoog badan taasna marka xadiidka waa ku sheegaan nacam wa fii lafdi muslim muslim riwaayadiisu wain lam yunzil waa sii caddaysay iyadoo waxay tiri wain lam yunzil iyaanu waa dejinin biyo yacni wain lam yunzil ilmaaa yacni shahwo yaanayba ka imaaninba yaanay ka imaanin sidaabuu marka uu yeelayaa naam xadiidkana marka taasuu tilmaamay idan marka ixtilaamka qubayska waa ku waajibaa jimaaca waa ku waajibaa bimujarad keligiis waxaa qubayska uu ku waajibaa sidoo kale wuxuu ku waajibayaa xaydkii haweenta hadduu ka go-o gaalka hadduu soo islaamo waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan waxyaabaha marka qubayska keenayo iyo hadday meni ka timaado waa in yani say doontaa uga timaada qubays waa waajibay xadiidku marka wuxuu daliilu yahay axkaam badan baa marka lagu xiray qofka yacni labada gudniin istaabashadooda xashafadii inay meeshii gudniinka haweentii ay gasho waxaa lagu xiray axkaam fara badan ayaa lagu xiray oo culamada qaar ay gaarsiinayeen imaam alxarameyn oo kale lixdan mas'alo u gaarsiinayo tanaa ka mida marka mas'alo kamid a qubayska wuxuu ku yimaadaa saasuu ku yimaadaa iyadaa iyadaa ayaa qubayska sabab u noqonaysa oo keenayso naam can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa jalasa hadduu fadhiisto bayna shucabiha alarbaci afarteedii dhinac uma jahadaha uu dadaalo mubaalaqa marka uu sameeyo dadaalo faqad wajaba alquslu qubayskii waa waajibay wa fii lafdi muslim wain lam yunzil yaanuba dejinin biyo aanay kaba imaanin wacan abi jacfari moxamed bni caliy bni lxuseyn bni caliy bni abi aalibin radia allahu canhum أنه kاn هو وأbوه عnda جابر بن عبد الله وعndه qوم فسألوه عن الغسل فqاla sاع ykفيk fqاla رجل ma ykفيnيi fqاla جابر kاna ykفي mن هو أوفى minka شhcرا وخyرا mink رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم ثma أmna في ثوب وفي لفظ kاna رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يfرغ الماء على رأسه ثلاثا qala radia allahu canhu alrajulu aladii qaal maa yakfiinii huwa alxasanu bnu muxamed bni caliy bn abi aalib radia allahu canhu wa abuuhu muxamed bnu lxanafiya waxa uu yihi wacan abi jacfarin moxamed bni caliy bni lxuseyn bni caliy bni abi aalib abu jacfar albaaqiraa la yidhaahdaa moxamed bnu caliy jaabir wax ka wariyay waa ninka xadiidka dheer ee sifatu xaji nabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalam nabiga ka warinaya marka saxaabiga xadiidka haddaan ka bilowno waxaa la yidhaahdaa jaabir bnu cabdillahi alansaari alkhasraji almadani min almukiriin oo ka mid ah ragga axaadiidta kunka gaaraya ka badan nabiga ka wariyey jaabir bni cabdillahi bni camr bni xaraam ayaa la yidhaha jaabir bni cabdillahi bni camr bni xaraam alansaariyu alkhasrajiyu almadaniy kaana min almukiriin walmukiruuna fi riwaayati alahar abu hurayrata yalihi bnu cumar وأنس والبحر kالkdري وجابر وزوجة النبي syuud alfiyadiisa kuwa ku dhahay وجاaبiru وزوجة النبي waa ku jira jaaبir بن cبdالله mrka نeبiga عليه الصلاaةu وسلاaم sagaal iyo toban duulaan ayuu la duulay marku indhabeelay kadib buuna dhintay toddobaatan iyo sideed jir isagoo ah sanadku markuu ah waxaan ujeedaa toddobaatan iyo sideedii sagaashan iyo afar sano ayuuna ku dhintay sagaashan iyo afar sano ku dhintay sanadka markuu ahaa toddobaatan iyo sideedii wuxuuna ahaa aakhiru man maata min asaxaabati fi lmadiina saxaabada qofkii ugu dambeeyey madiine ku dhinto ahaa ayb jaabir bnu cabdillahi marka waa kaa amaa abu jacfar kan moxamed bnu cali bn xusein alhaashimi ayaa la yidhaha waa madaniyun taabiciyun madani taabici yucrafu bilbaaqir aa la yidhaha abu jacfar ilbaaqir liannahu baqara alcilma cilmigiibuu dhambalay aada u bartay yani konton iyo lix markuu sanadkii ahaa baa la dhalay boqol afar iyo tobankii buuna dhintay ayb oo abu jacfar albaqir al moxamed bnu caliy bn lxusein moxamed bin caliy ibn xusein ibn caliy bn abi aalib xuseen bin caliya awow u ah naam oo xuseen bin cali wiilkiisa caliy bn lxusein zayn alcaabidiina dhalay moxamed bnu caliy baa la yidhaha abu jacfar albaqir ayaa la yidhaha naam ayb marka wuxuu ka mid yahay raggaan hadda shiicada nimanka ay dhahaan a'imada itnaa casnimankan itnaa cashariyada la yidhaahdo laba-iyo tobanka imaam ee ay sheegaan bay kamid yihiin ayuu ka mid yahay marka laba-iyo tobanka imaam oo ay sheegayaan awalan ahlu sunnada waxa ay ka qabaan waxay tahay de qaarkoodna waaba dad saxaabo ah sida cali iyo kale xasan iyo xusein iyo kale iyo qaarna waa taabiciin fudala ah waa nacam oo ahlu cilmiga oo ahlu waraca oo aada iyo aada u qiimo badan kuwa aadka u dambeeyeyna oo dambe oo yacnii waqtiyadii dambe joogayna ayagu waxaa weeyaan cilmi badan kuwa aan lahaynna waa jireen oo diintooduna fiican tahay waa jireen kuwa cilmi lena waa jireen naam midkan dambeo laakiin ay sheegaan oo ay sugaan oo ay leeyihiin ikhtafaa fii sardaabi saamaraa ayuu ku qarsoomay oo dadka markii dulmigooda iyo waxooda ay u adkeysan waayeen buu god galay oo isagoo yar haddana kun sano taqriiban laga joogo ay leeyihin halkaasuu ku jiraa waana soo bixi doonaa moxamed ibnu alxasan ibni cali alcaskari yaa la yidhaha moxamed ibnu alxasan alcaskari ayay ku sheegaan nin jirana ma aha maxaa yeelay alxasan alcaskari maba loo dhalinba asaga nin ilmo loo dhalay maba ahaynba nin caruur loo dhalay ma ahayn sidaa darteed marka waa wax beenoo iyagu un iska ictiqaadiyeen weeyaan nacam mahdiga ahlu sunnadu ay aaminsan yihiin inuu soo bixi doonana kan ma aha ayagu ay sheegaan sababtaa mahdigaasi nebiga wuxuu ku tilmaamay axaadiistiisa magaciisa iyo magaca aabihiis inuu waafaqayo magaca nebiga iyo magaca aabbaha nebiga maxamed bn cabdillaahi in la dhaho kana maxamed bn cabdillahi la dhihi doono tan kale imaam imaamadu marka lagu leeyahay xadiidka isaga dhaha labaiyo toban imaam ayaa isku xigi doo nebiga uu leeyahay labaiyo toban imaam ilaa ay ka yimaadaan arrinkan ka zuuli maayo bukhaari uu warinayana de waxaa weeyaan laba-iyo toban imaam oo mid kasta oo mumakan ahay awood ou lahaayo yacni dadkii yani waxyaabihii imaamada loogaga baahnaa fulinayay naam oo dadku ay ku faa'iido qabeen imaam laba unbaa loogaga baahan yahay imaa inuu imaam cilmi yahay oo dadka uu cilmiga kaa qabtiro wa imaa inuu yahay imaam dadkii madax u ahoo dadkii kala celinayo jidadka ammaanka dhigaayo oo ummaddii kala maamulayo oo jihaadka oogayo ayagu marka a'immadan ay tirinayaan qaarkood wax weligoodba imro iyo madaxtinimo qaaran qabanin baaba ka buuxa saasayna u badan yihiinba marka imaamku maxaa marka maxaa lagu sameynaya imaamku haddii aanu sidaaba ahayn calaa kullin masaa-ishaas waxaa aada iyo aada uga hadlaayo alimaam sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah llah kitaabkiisa minhaaju sunna nabawiya ee sagaalka mujalad ah ayuu kaga warramayaa abu nucaym alasbahanina kitaab kaloo kaga waramaa kitaab alimaama la yidhaha fi ridda cala araafida ayb maxamed ibnu cali marka waa ninkaas abu jacfar albaaqir ayaa la yidhaahdaa ninkaa wanaagsan buu ah taabici weyn oo cilmi badan buu ah aabihiis cali ibnu lxusein ayaa la dhihi jiray zayn lcaabidiin oo naaneystiisu ay ahayd waa taabici jaliil oo weyn waana nin waric ah oo xalaal miirad badan buu ahaa aad taabiciyiinta ragga ugu fadliga badan ahaa sagaashan iyo labadiiba u dhintay isaguna nacam ayb wuxuu yidhi marka huwa wa abuuhu cinda jaabirin bay ahaayeen isaga aabihii cali bn lxusein waaye cinda jaabirin jaabir agtiisay ahaadeen wa cindahu agtiisana qowmun ba ahaa qowm wa cindahu jaabir agtiisana qowmun qole ayaa ahaa ay wa qowmun cindahu fasa'aluuhu markaasay waxay weydiiyeen can ilqusli qubayskii bay wax ka weydiiyeen faqaala waxa uu yidhi saacun yakfiika ay yakfiika waxaa kugu filan saacun baa kugu filan suus ayaa kugu filan yacni saacun baa kugu filan afar koombo oo biyo ah inaad qubayska u isticmaasho fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi maa yakfiinii iguma filna ninkaana waa ninkaan uu gadaal ka sheegi doono alxasan bnu moxamed ibn cali bn abi aalib weeyaanu moxamed ibnu alxanafiya dhalay oo cali wiilkiisa ahaa laakiin aanay u dhalin faatima binti rasuuli llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam o radia allahu canha aanay u dhalin taabici hiqa ah buu kaana ahaa nacam ayb oo zuhri wuxuu ku tirin jiray annahu min khilmaanihi ragga yacnii dhallinyaradiisa inuu ka mid ahaayo nin cilmile inuu ahaa ku sheegi jiray ninkaan su-aasha weydiinayo fa qaala waxau nacam nin baa marka wuxuu ku yidhi maa yakfiini aniga iguma filna afar koombo fa qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi kaana yakfii wuxuu ku filnaa man ayuu ku filnaa axad huwa isaguba awfaa minka adiga kaa yacnii dhereer badan man bau ku filnaa huwa isaguba awfaa minka adiga kaa dhammaystirnaan badan waa lagu macnayn karaa bimacnaa adiga kaa fiican waa markaa amase waxaad dhahdaa man bau ku filnaa huwa isaguba awfaa minka kaa adiga badan shacran xagga tinta kaa badan ay aara minka shacran ay akhara minka shacran mid adiga kaa tin badan ayuu ku filnaayo nebiga ujeedaa ila nebiga tintiisa mararka qaarna garbahay soo gaari jirtay mararka qaarna dhegta balaqdeeday soo gaari jirta wafra iyo ji lima iyo ayaa la dhihi jiray tinta nabiga caleyhi isalaatu wassalaam marka qof adiga kaa tin badan oo nebiga ujeedaaba ayuu ku filnaan jiray wa khayran minka adiga kaa khayr badan wa khayran minka ayb manta isaga cadaf markaay kaana yakfii wuxuu ku filnaa man buu ku filnaa huwa isaguo awfaa minka shacran waman axad ayuu ku filnaa khayran minka adiga kaa khayr badan yuriidu rasuulallahi buu ujeedaa sala allahu caleyh waali wasalama uma amanaa waa noo imaam noqday fii thawbin hal maro ayuu imaam noogu noqday hal maro ayuu imaam noogu noqdo si uu u baro in maro keliyana lagu tukan karo xilliyada qaar libayaan iljawaaz inuu u barayaan qaala radia allahu canhu musanifka kitaabka waxa uu yidhi alrajulu aladii qaala ninka yidhi maa yakfiinii huwa alxasanu bnu moxamed ibni cali bni abi aalib laba cali buu soo celinaya waa halad waa alxasanu bnu moxamed ibni cali bni abi aalib moxamed ibnu lxanafiya dhalay wa abuuhu aabihiina moxamed ibnu lxanafiya weeyaan ayb ha sax nacam waa ka buuda wa fii lafdin riwaayo kale kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yufriqu lmaaa biyaha inuu ku shubaayey calaa ra'sihi madaxiisa halaatan saddex jeer inuu biyaha ku shubaayey xadiidka marka isa waxaa laga qaadanayaa suusku xadmi ah inta lagu qubaysan karo janaabala qofka janaabo kaga mayran karo ma saac inay ahaato miyaa taxdiid miyaa saaco mase waa kugu filan yahay un waxaa weeyaan markaa waa waxaa weeyaan suusku adig khabar ahaan waa kugu filan yahay qofka waa ku filan yahay afarkaonba way ku filan tahay miya mise ma ka badin karo maya taxdiid ma aha oo imaamu nawowi waxau yihi ajmaca alculamaau calaa ana almaa aladii yujzi'u fi lwuduu'i waalgusli gayru muqadarin culamada waxay ku ijmaaceen buu yidhi biyaha qofka ku filan weysada ugu filan ama qubayska ugu filan inaan wax la qadaray aanay ahayn sharxa muslimka saasuu ku yidhi imaamu nawowi raximahullah laakiin ibnulmulaqin wuxuu muujiyey meesha inkhilaaf mas'alada uu ku jiro oo ijmaacaasi xoogaa xagasho ay kusoo ay ku sugnaanayso calaa kullin yacni axaadiid baa soo aroortay sunan abi daawuud kusoo aroortay oo kala duwan oo maqaadiirta nebiga uu ku qubaystay ay kala duwan tahay nacam axaadiid abu daawuud waxaa jirta tilmaamayso inta lagu qubay uu ku qubaystay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ama inta qofka ku qubaysan karo inay ka duwan tahay suus marna ay ka yar tahay marna ay ka badan tahay marka wax taxdiida ma aha suus saacu taxdiid ma aha sidaa marka uga xadiidka waxaa ku sugan saxaabadu inay u laaban jireen aqwaasha nebiga iyo afcaasha rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddii ictiraad lagu keeno inay u laaban jireen ficilkii nebiga iyo aqwaashii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo jaabir hadda markii lagu yidhi maa yakfiinii wuxuu u laabtay nebiga caleyhi salaatu wasalaam xaalkiisa oo waxa uu yidhi waxay ku filnaan jirtay oo ku qubaysan jiray saacaas qof adiga kaa khayr badan axad adiga kaa khayr badan ayay ku filnaan jirtay sidaa buu yidhi naam ayb marka taasna xadiidka marka waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya almubaaxathatu fi lcilmi cilmiga in laysla baaro wasu-aalu canhu in cilmiga yacnii wax layska weydiiyo wain kaana saa'ilu ashrafa nasabaa ninka saa-ilku haba ahaado nin xagga nasabka aada ugu sharaf badan oo yacni cilmiga in baahi loo qabo ama adiga nasabkaaga ha sharaf badnaada ama si kale ha ahaadee inaad su-aalaha marka aada qofkii wax og ama cilmi ku dheer inaad wax su-aashid oo cilmiga laysla baaro oo cilmigana markaa isaga marka waxaa wey laysla baaro nacam marka cilmigiina halkaa marka sidaa layskula baaro sidaa buu leeyahay ayb marka waxaa laga qaadanayaa halkan waxaa laga qaadanayaa sidaas marka cilmiga baaritaankiisa waxaad moodaa inuu aada iyo aada zamankan iskaga yaraadayba nacam oo aada iyo aada dadkii hadday meel isugu yimaadaan masaa'il cilmi aanay isla baaraynin ama yacni aan laysku soo qaadaynin ama kitaabadii aan wax laga fiirinaynin on laga wada baaraynin oo keliya un iskaga badan tahay qiila waqaala iyo wax lamida un markaa ay iskaga badan tahay ayb marka taa in layska daayo asxaabtii majliskoodii oo kale bal un laysku dayo in markaasi majaalistu sidaas ay u bataan cabdullahi bnu cabaasna waa anagii soo marnay majliskiisu wuxuu ahaan jiray majlis xalaal iyo xaaraam looga sheekeeyo aha majlis laqwi iyo baatil loogaga sheekeeyo inaanu ahayn ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fiihi alraddu cala almuwaswisa dadka waswaaska badan ayuu radinayaa xadiidkan oo afar koombo hadda ayaa laga hadlayaa nacam qofku waa ku filantaha uu leeyahay jaabir dad marka waxaa jira iyagu muwaswisiin oo waswaas badan muwaswasiin ah la waswaasiyey ama iyaguba iswaswaasinayaba oo waxaa jiraan marka koombo iyo wax lamida aan kuba filnaynba nacam iyo waxaan ujeedaa baaldi biyaha hadday buuxsadaanna aan ku filnayn oo qaar aada arkaysa markaa yacnii waxba aanay ku filnaanaynin baad arkaysaa waxaas marka culimmaduna madaakilu shaydaan shaydaanka meelaha qofka uu kasoo galo ayaa waxa ay tilmaameen inuu ka mid yahay waswaaska cibaadada shaydaanka marka hore waa ku waswaasinaya saad markaa dambe war waxaan markay cibaadadii soo dhawaataad waxaad isleedahay war waxaan iga wad baad isleedahay nacam cibaadadan i dhibtay marka dambe qofku waaba iskaga tegayaaba nacam ayb qofkii marka waa iskaga tegaya cibaadadii waa ku cuslaynaya aasaar iyo aqlaal buu dul saaraya walciyaadu billah ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaha ikaahat llahafaan ayuu aada uga waramaa waswaaska imaamkaasna la yiraahdo imaamka la yiraahdo ibnu qudaamah almaqdisi isna kitaab wuxuu leeyahay damu lmuwaswisiin la yiraha muwaswisiintu aada kaga waramaa qisas marka cajiib badan uu sheegaya waxyaabaa yaab kaloo uu sheega waxaa ka mid a abulfadli alhamdani ayaa waxaa u yimid nin ama abulwafaa ibnu caqiil u ahaa marka nin baa u yimid markaasuu yidhi meel mararka qaar janaabaan intaan junub intaan noqdo ayaan webi inta galo cabbaar ku dabaashoon dhinaca kale uga baxo ayaa haddana waxaan isleeyahay weli amaysan biyuhu wada camimin jirkaaga markaasuu wuxuu yidhi war maxaad rabtaa yii marka maxaa u qubaysanaysaa yii waxaan u qubaysanaa inaan salaad tukado yiri nacam iska daa buu yidhi salaad lagaama raba adiga majnuunaa tahay yiri nacam qof majnuuna marfuuculqalam waa nin dhanoo webi inta galay geeskaas inta cabaar ku jiray laga yaaba nusaac iyo saacad dabaal ku jiray haddana meel iga qoyanaa jirkayga qalaalanaa weli jirta dhahayo wa wax hariib ah nacam waxyaabaa marka xadiidkan marka qoladaana marka waxuu radin buu ku yahay qala radia allahu canhu alrajulu aladii qaala ma yakfiinii huwa alxasanu bnu muxamed bni caliy bni abi aalib radia allahu canhu wa abuhuna muxamed bnu lxanafiya ayaa la yiraahdaa xasankaanina marka taabicii weyn buu ahaa zuhri wuxuu dhihi jiray wuxuu ku tirin jiray anahu min khilmaanihi inuu yahay yacni fi lcilmi xagga cilmiga wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa boqol ama sagaashan iyo sagaalkiibuu dhintay baabu tayamumi tayamumkiibuu u baab yahay booraysigiibuu u baab yahay iyo gagabaysigii tayamumka ama booraysiga tayamumka ama booraysigu marka waxaa weeyaan luqada waxaa lagu yidhahdaa alqasdu sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa qasdu iisaali turaabi ila alwajhi waalkafayn ciidda in la gaarsiiyo wejiga iyo calaacalaha oo loo qasdaa la yidhaahdaa bisharaa-ida makhsuusa tayamumka asbaab keenta ayaa jirto asbaabtiisu laba waayo fuqdaanulmaa in biyo la waayo waa markaa waa la tayamumsanayaa waxaa kaloo tayamumka keeni karta cudurun cudurdaar biyihii aan loo isticmaali karin biyihii waa yeelan laakiin cudurdaar baa joogo aan loo isticmaali karin labadaas sabab ayaa marka tayamumku keento casiime miyaa mase waa ruqso culimmadu waa isku khilaafeen qaar waa casiimay dhahayaan haddii biyo la waayo casiimo weeyaan qaarna waxilin maya waa ruqso calaa kullin marka tayamumku asbaabihiisu waa intaa biyo in la waayana curfiga unbaa loo celinayaa qofku waa garo karaa inuu biyo la-yahay inuunan biyo la-ayn uu fahmi karaa raadintana sidoo kale waxaa weya inuu biyo raadsado si yacni curfiga laysdhihi karo war qofkan biyo waa raadsaday waa soo waayey haddii biyuhu sidoo kale ay beec yihiin lacagtiina uuna haysanin ama lacagtii wuxuu rabaa inuu si kale u isticmaalo oo uu cunto iyo wax daruuri u isticmaalo see yeela waa taymumsana wuxuu ka dhigan yahay sida inuu biyo waayey oo kale waxaa lamid a iyadana inuu biyo waaye oo kale lamid noqonayso qofku inuu marka biyihii waa haystaa laakiin waa u baahan yahay cabitaan buu ugu baahan yahay oo haddii biyahaasi aanu cabin oo iskaga weyse qaato waa dhimanaya sharcigu inuu ha dhinta dhihi maaye wuxuu leeyahay allana hala caabudo ha taymumsada naftiisana ha ilaaliyo oo biyihiisii markaa ha haysto waxyaabahaasoo dhan marka tayamumku waa keenaan maxaa loo tayamumsadaa marka waxaa loo tayamumsadaa in lagu banaysto tayamumku waa mubiix waxaa lagu banaysanayaa yacnii wixii weyse lagu banaysan jiray ay salaadi ka mid tahay ay wixii kale marka dawaaf uu ka mid yahay wamaa ilaa dalika yaa taymumsanayo junubkana waa taymumsadaa qofka weysada ka jaban tahayna waa taymumsadaa hadday biyo waayaan labadana axaadiisteeda marka wou keeni doonaa halna marka waxaa weeyaan in la ogaado tayamumku dahaaradiisu waa dahaara mu-aqata waay waa dahaaro meel ku gaar ah waay ma ahan dahaara oo mu-abada ah ma aha manaa waxaan ujeeda dahaaro ma ahan oo oo qofku haddii biyo uu helo oo sidiis iskaga soconaya ma aha oo xadiidkii waxaa caddaynaya abu dar iyo abu hureyre iyo alsaciidu ayibu waduuءu lmuslim wain lam yajid ilmaa cashra siniin faidaa wajadahu falyataqi اllaha waliyumisa basharatahu haddii uu biyo helo ilaahay ha ka cabsado jirkiisa ha taabsiiyo oo haddaad junub ahayd oo taymumsatay haddii cudurkii taymumka uu zuulo oo maalan biyo aada hesho ama xanuunkii kaa baaba waxaa weya janaabadii waa kugu jirtaa weli waana weyse waa inaad marka janaabadii ka mayrataa ee macnahu wuxuu ahaa taymumkan salaad unbuu kuu banaynayay maahane janaabadii o dhan kaama aanu rafcinin janaabadii o dhan marka kaama rafcinin tayamumku waa laysku raacsan yahay oo qofka muxdidka ee xadad asqar ah weyse wax jebiyey ay ku qumeen inuu tayamumsan karo laakiin culimmadu waxay isku khilaafeen qofka junubka ma taymumsana waa janaabuu qabaa biyo waa waaye see yeelaya cumar iyo ibnu mascuuda waxaa laga wariyey inuunan tayamumsanaynin ee uu joogayo camaar ibnu yaasir iyana waa kii cumar ay masaladaa isla baareen oo weliba uu yidhi camaar uu yidhi cumarow waad ogtaha buu yidhi aniga adig intaan junub noqonnay biyo weynay oon anigu ku galgashay ciidda oo nebiga uu igu yidhi waxaa kugu filnayd inaad hal darba dhulka inta ku garaacdo wejiga iyo calaacalaha iska masaxo hadde cumar inuu iloobaa laga yaabaa markii dambe maogtaha waa bani aadame markii dambe wuxuu yidhi nuwali wuxuu yidhi marka maiska daayaa buu yidhi camaar xadiidkan sheegidiisa maiska daayaa buu yidhi waayahay maya buu yidhi ha iska daynine waxaan ku xil saaraynaa waxa aada naftaada u xil saartay adaa mas-uulka ah buuyidhi naam xadiidkan aada sheegayso ku dhaqankiisa hadday qalad iyo wax uu ka yimaado adiga iyo aakhiro adiga mas-uuliyaddaada umooyaan marka saxaabada masaa-isha marka waa baari jireen waa ka doodi jireen sunnadaa loo celi jiray marka marjiciyada ahaan jirta ayib maxaa lagu taymumsadaa ciidaa lagu taymumsanayaa naam ciid daahira ayaa lagu taymumsanaya xadiidkana waa ku arki doonaa can cimraana bni xusayni radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslm ra'aa rajula muctazila lam yusali fi lqowm faqala ya fulan ma manacaka an tusaliya fi lqowm faqala ya rasuula allah asaabatnii janaabat walaa ma faqala calayka bالsaciidi fainahu yakfiik can cimraana bni xusayni cimraan bni xusayn waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslm rasuulka ra'aa wuxuu arkay rajula nin muctazilan fog oo gooni ah muctasilan gooni u taagan oo ka dheer oo ka goonisan ay cani ilqowmi ra-aa rajulan ninbuu arkay muctasilan gooni ka ah cani ilqowmi qolada gooni ka ah dadkii meesha joogay lam yusalli ninkaasoo lam yusalli aan tukanin fi lqowmi ay maca alqowmi qowmkii aan la tukanin faqaala waxau yidhi yaa fulaanu hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya inaad tukato fi lqowmi ay maca alqowmi qowmka inaad la tukata maxaa kuu diiday faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah asaabatnii janaabatun janaaba igu dhacday walaa maaa biyana maci aniga iima ahanin oo ma haysto walaa maaa biyana maci aniga macayga ma ahanin oo ma aan haysto maa-a marka waxaa weya waa ismu laa macina waa khabarka muqadarko maa soo qadaraysa marka faqaala waxa uu yidhi calayka bisaciidi fainahu yakfiik calayka waxaad laasimtaa ood ku dhegtaa bisaciidi yacni ciid fainahu yakfiika fainahu isagaa yakfiika kugu fillaanayo oo ciid ogow isagaa iyadaa kugu filnaanaysa ah awalan xadiidka saxaabigiisa waxaa la yidhaha cimraanu bnu xuseyn abuu nujayd kunyadiisa waa abuu nujayd alkhusaaciyu reer khusaaca ayuu ahaa aslama yowma khaybar huwa abuu hurayra isaga khaybar iyo abuu hurayraba maalintii khaybar bay islaameen weliya alqada'a ayaaman basra ayuu qaali ka noqday maalmo maata fiiha basra uu ku dhintay sanadku markuu konton iyo labadii ahaa saxaabi aada u khayr badan buu ahaa waxaa la wariyey inay malaa'igta salaami jireen nacam kaana tusaafixu lmalaaika ana rasuula llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yihi ra-aa rajulan ninbuu arkay muctasilan dhinac u baxsan oo dadka dhinac uga baxsan lam yusalli maca alqowmi qowmka aan la tukanin oo aan dadkii la tukanin faqaala yaa fulaan hebelow waxau yidhi maa manacaka maxaa kaa celiyay an tusalliya fi lqowm inaad dadka la tukatid maxaa kuu diiday yacni inaad dadka la tukatid ayb inaad dadkii la tukatid marka maxaa kuu diiday buu yidhi ninkan mubhamkaa ee aan dadka la tukanin riwaayaadka qaar baa waxay tilmaameen inuu yahay khallaad ibnu raafic khallaad ibnu raafic inuu ahaa ayay tilmaameen waa ninkii marka musiiu salaatahu alkhallaad ibnu raafic haddii la yidhaahdo naam ee rifaacata bni raafic la dhashay ayb mubhamka isaga ayuu ku fasiray ibnu lmulaqin aliclaam bifawaa'id cumdati laxkaamka ayah ayb xadiidku marka yaa fulaan maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya fi lqowmi qowmka inaad dadka la tukato maxaa kaa manciyeyoo niihow adiga kuu diiday xadiidka marka qeybtaa waxaa laga qaadanaya qofka caalimka inuu ka hubsado qofka yani shaksigu haddii uu ku jiro shay ay dhici karta dhinac marka laga fiiriyana khalad ahaan karo dhinac kale marka laga fiiriyana sawaab ahaan karo haddii aad qof ku aragto qofka caalimka waxaa laga rabaa an yastabiina minhu inuu ka hubsado war hebelow see wax u jiraan inuu yidhaahdo markaas sida uu u jawaabana marka uu ku xukumo nacam ee uu kala hadlo hubsasho nacam ee ma ahan qofkii in la yidhaahdo saasaa la yiri ama qofkii maalan intou wax ku arko ama meel ku arko oo kale inuu markiiba ku degdego nebigu sidaa ma yeeline maa manacka an tusalliya fi lqowm su-aali usoo bandhigay yacni bal inuu cudurdaar leeyahay inuuna cudurdaar lahayn inuu ogaado markii dambena ninkan inuu cudurdaar yacni isagu uu ismoodsiiyey laakiin xal loo heli karo ayuu sheegtay nebigana waxbuu baray calayhi salaatu wassalaam xadiidka waxaa kale oo aan lagu degdegin marka inkiridda qofka la inkiro xadiidka waxaa ku sugan xusnu lmulaadafati waalrifqi fii inkaari maa yunkar waxaa la inkirayana in mulaadafa iyo deganaan iyo tartiib lagu inkiro waa xaalaadka qaar sida haalibka yacni asalka waxaa weyaan inkaaru lmunkar waa rifqi inuu la socdo sida asalka asaas waa bacdi almaraad waa laga bixi karaayo cunfi iyo si adag waxbaa loo munkar waa loo reebi karaa laakiin taasi asal ma ahani ogow waxaa kaloo xadiidku marka macaanidaas oo marka xadiidka u tusaya faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay o asaabatnii janaabatun baa igu dhacday walaa maaa maci walaa maaa biyana ma haysto maci yani aniga biyo ma haysto yidhi faqaala calayka bisaciidi fa inahu yakfiik waxaa laga qaadanaya marka qofka haddii janaabo ay ku dhacdo in markaa uu janaabada salaadna ay soo gasho inay ku filan tahay ciid inuu ku gebagabaysto uu ku tayamumsado calayka bisaciid waxaad korkaaga waxaad ogaataa ood laasimtaa ad ku dhegtaa bisaciidi ciid saciidku ciid baa lagu fasiraayo maxaa yeelay asaciid waa kelima oo mushtaraka waay alfaadda ama kelimaadka mushtaraga ah bay ka mid tahay asaciid oo waxaa lagu macneeyaa asaciid waxaa lagu idlaaqaa dhulka korkiisa waxa oo dhan saciid waa la yidhaahdaa ciidda waa lagu idlaaqaayo waa lagu sheegaa dariiqa caadigoo jidka waa la yidhaha saciid sida ashari uu soo guuriyey kitaabka la yidhaha azaahir abuu mansuur al ashari kitaab wuxuu leeya la yidhaha azaahir wuxuuna badanaa mukhtasarka musaniga kelimaadka qariibka ah ee fiqiga ku dhacay ayuu yacni furfuraa oo macaanidoodu sheegaa oo hal mujalad waa mabuucin zaahira layra kitaabkaasuu marka ku sheegay asaciid marka waa kelima mushtaraka waay kelimad yacni mushtarak dhowr macaani baa wadaagto kelmadan iyada sida kelimatu cayn oo kale waay caynun waxaa la dhihi karaa dahabka waa la dhahaa jaasuuska waa la dhahaa alcaynu albaasira midda wax arkaysa waa la dhahaa wahaakada nacam isha durduraysa waa la yidhahdaa mushtarag waa marka kelimada marka mushtaragaana haddaan daliil loo haynin yacni macna hal macno in layskaga macneeyo kuwa kalena laga tago ma banaana ilaa in daliil loo hayo mooyaane macnaha ay ku ceynoobayso halkaa marka la joogo shaaficiyada iyo xanaabilada waxay yidhaahdeen ereygan mushtaraga ah annagu waxaan leenahay waxaan ku macnaynaynaa macnihiisa turaabta ah keliya maxaa idiin daliilaa layidhi riwaayada xudayfa daliil oo muslim ku suganoo jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii tahuuran wa turbatuhaa nabiga turba u ilaaqay riwaayada uu ku sheegay iyo ibnu cabaas qowlkiisaan haysanaabay dhaheenoo marka ah asaciidu wuxuu ku fasiray alxarthu ayuu ku fasiray waxau yidhi asaciidu alxarthu xarthu lardi dhulka wax laga beerto ciidda wax laga beerto ku macneeya marka qowlkii ibnu cabaas oo markaa yacni sidaa ahaa iyo yacni riwaayada xudayfe muslim ayaan ciid ku dhahnay bay dheheen anaga iyo qowluhu tacaala famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu ay min bacdihi waay nacam ciid unbaa marka wax laga soo qaadi karaa maahane dhulka oo sibir ah ama yacni waxa ah shamiinto ah haddaad saas u saarto gacanta maxaa kaa soo raacaya nacam famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu malehe soo ma garan taasay marka nebigaa derbi ku tayamumsaday xadiidka dhahayna waxay ku macneeyeen derbigu ciid inuu lahay nacam oo markaa derbiga uu ciid lahaa saasaana haalib ah bay dheheen sababtoo ah xilligaas yacni derbiyadii jiray dhiin iyo dhoobay ka samaysnaayeen nacam dhoobaduna asalka ciiday ahayd soo ma garanin qoladaa marka ayagu saasay marka ku jawaabeen qolooyinkan kale maalikiyada iyo xanafiyada iyo waxay dhaheen maya dhagax amlas ah ee sisib ee mutaneelkaas waa lagu taymum sakaraa nacam markaas waxay yidhaahdeen maxaa wa turbatuhaana waxay dhaheen waxaa weeyaan waa dikru bacdi afraadi alcumuum waaye nacam cumuumka afraaddiisa mid kamid oo la xusay waaye ama waxay dhaheen waa mafhuumka laga fahmaana mafhuumulaqabaa la yidhaha mafhuumulaqabna waa adcafu lmafaahiim ay dhaheen ayb marka taa xaggaas ay mareen laakiin abuu mansuur hadalkiisa marka la fiiriya maba ahanba yani baabku mafhuum keliya maba ahane waa mushtarag kelmadaana mushtarag ahayd mar hadday mushtarag tahayna macnaha turbada daliil saaciday baa la helay nacam halkaas marka meeshaas unbaa la joogaya marka nacam ciid in lagu taymumsadaana wanaagsan calayka bisaciidi fa inahu yakfiika isaga ayaa kugu filan wacan camaar bni yaasirin radia allahu canhuma qaal bacahanii اnabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigaa i diray fii xaajatin dan ayuu ii diray faajnabtu waan isku juunubay falam ajid ma aanan helin almaaa biyo fatamaraqtu waan galgashay fi saciidi ciiddii baan ku galgashay kamaa tamaraqu daabatu ay kamaa tatamaraqu siday u galgalatay addaabatu daabadda uma ataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu alayh wali wasalama fadakartu dalika lahu arrinkaa baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi innamaa yakfiika waxaa kugu filan an taquula inaad samayso ay an tafcala waa min baabi iطlaaqi alqowli cala alficli nacam inamaa yakfiika waxaa kugu filan an taquula ay an tafcala inaad yeesho biyadayka gacmahaaga haakadaa sidaa inaad ku dhaho ad sidaa yeesho uma daraba biyadayhi larda labadiisa gacmood buu dhulka ku dhuftay darbatan waaxidatan halmar garaacis uma masaxa shimaala bidixdiibuu ku masaxay cala alyamiini midigta korkeeda wadaahira kafayhi labadiisa calaacalo dushooduu masaxay wa wajhahu iyo wejigiisiibuu masaxay xadiidkan tayamumka laba macnaba waa u daliil janaabo in loo tayamumsan karo darteed waxaa kaloo daliil u yahay sifatu tayamum habka loo tayamumsado sifada loo tayamumsadana laba xadiid baa kusoo aroortay yiri ibnu xajar fatxulbaariga oo ugu xoog badan yacni xadiidu abiljuhaym alxaarith ibni simma abiljuhaym ibni simma xadiidkaas isaga wuxuu ahaa famasaxa wajhahu wayadayhi u fiirso xadiidkaas wayadayhi buu ahaa xadiidkan iyo xadiidkan camaar buu yidhi oo isaguna dhahayo wadaahira kafayhi wa wajhahu calaacalihiisuu masaxay korkooda marka ibnu xajar wuxuu leeyahay riwaayada yadayhi dhahayso xaaris waxaa ku fasirtaa midaan camaar oo kafey kafeynka ah ilaa yad waa lagu sheegaa maogta ilaa intaas waa la yidhaahdaa yadda ah ilaa intaas baa la yidhaahdaa marka tayamumka ilaa xusullada miyaa la gaarsiinaya mase ilaa kafeynka shaaficiyadu iyagu waxay leeyihin ilaa xusullaha hadda yad marka la yidhaha waa mushtarag iyada laftirkeeda kafeynka waa la yidhaahdaa mirfaq ilaa mirfaqeynka waa yad ilaa iyo yacni intaas yad weeyaan nacam ilaa intaas waa yad ayb waa lagu sheegi karaa yacni ad marka waxay u baahan tahay marka iyadoo calaacalaha keliya yad lagu sheegana waa jirtaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa hal ilaa halkaas hala gooyo lama dhihin nacam ficilka nebiga ilaa intaasu ahaa halkan laakiin yacni macnahaas lama keeni karo isku xugun ma aha qadci iyo waxay kala tahay iyo dahaaro xaggaa lama aadaysid nacam ayb laakiin waxaad la aadaysaa marka waxay tahay shaaficiyada iyagu marka ibnu cumar xadiidkiisa ay keeneenoo mawquuf ah laba garaacis inuu sameeyey midna wejiga midna ilaa iyo xusullaha inuu ku masaxa laakiin waa mawquuf nacam ibnu xajar iyo aimada muxadisiinta sidii ay u badan yihiin xadiidka ansaxay waa kan marka oo saxiixayn ku sugan ee camaarna markii uu nebiga dhintay kadibna dadka uu iftoon jiray nacam camaar markuu nebiga xataa dhintay kan buu u iftoon jiray haddii marka labada saxaabi iskhilaafaan midna uu daliil wato uu leeyahay nebigan aniga sidaa nebigaa ay amray falqowlu qowlu araafic waa ninka marka kor yeelayo xadiidka marfuuca warinaayo yaa qowlkiisa la qabsanaya soo maa daliilku marka idoo halkaa waxaa laga qaadanaya marka tayamumku inuu hal darbo uu yahay bis laba ma aha waa hal xubnihiisuna waa wejiga iyo calaacalaha ma isku xigaan tartiib miyaa la shardiyaa riwaayadaanu tartiib ma tilmaamayso